soomaalida ku nool caalamka daafiisa kala duwan gaar ahaan midda ingiriiska waxaan leeyahay soomaaliya isbeddelaa ka socdo isbeddelkaasina waa idin baahan yahay idinku has ha suginina dalkii soomaaliya qurxoonaado oo aada ku noqotaan waxaan leenahay aan wada quruxsana dalkii soo noqda fursadaha ganacsigaa iyo fursadaha shaqo oo aada ku haysataan yurub iyo america iyo khaliijka iyo africa intaba waxaa aada iyo aada uga ballaaran kuwa suurtagalka ka ah soomaaliya laakiin dadka keenay rabtaa dadkii ka keeni lahaan waa adinka waxaan leeyahay soo noqda dalkiinu waa idin baahan yahay idinkuna waad u baahan tahan waad u baahan tihiin guud ahaan haddii masaarix gaara qofka fikri jirana maanta soomaaliya meel ka maslaxad badan oo ka fursad badan caalamka ma jirto marka waxaan leeyahay soo noqda annaguna waxaan nahay dawlad idinsoo dhaweyneysa idin dhegeysanaysa dhibaatadiina ka jawaabaysa dareenkiinana ka jawaabaysa haddii alla yidhaha aan wada dhisano dalkeenna lama huraan waa cawska jiiraane